aynu ku bilowna sidii aad warkaba ku maqlayseen kooxda xidhiidhka soomaaliya u qaabilsan ururka iskaashiga dalalka islaamka ah ayaa maanta waxa ay shir heer wasiira ku yeesheen magaalada muqdisho kulankaasi oo uu furay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa intuu socday waxaa dhinacyadii ka qayb galay shirkaasi ay xoogga ku saareen nabadda dhismaha dowladnimada iyo sidii xasilooni iyo nabadgelyo nidaam dimuquraadiya looga hirgelin lahaa soomaaliya shirkan ayaa qabsoomay iyadoo dhinaca kalena ammaanka magaalada muqdisho si weyn loo adkeeyey wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray
kooxda xiriirka soomaaliya ee ururka iskaashiga islaamka ayaa maanta markii ugu horreysay ku shiray soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho waxaana shirkan oo ay ka soo qayb galeen kow iyo toban dal ugu horreyn daah furay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo sheegay inay tahay maalin taariikhi ah in markii ugu horreysay magaalada muqdisho uu ka dhaco kulankan
maanta waa maalin taariikhi ah waa maalintii ugu horreysay ee kooxda xiriirka soomaaliya ee dalalka iskaashiga islaamka ay muqdisho kaga doodaan qaababka iyo siyaabaha loo horumarin karo nabadda waarta iyo xasiloonni dowladnimo ka aslaaxda soomaaliya shirka maanta ee ururka iskaashiga islaamka wuxuu astaan u yahay in soomaaliya oo ka mid ahay dalalkii aasaasay ay ku soo laabatay fagaaraha iyada oo xal u raadinaysa dhibaatooyinka caalamka ka jira ergeyga gaarka ee dowladda federaalk soomaaliya u matala ururka iskaashiga islaamka cabdirasaaq siyaad cabdi ayaa v o a uga waramay tirada waddamada ka soo qayb galay shirkan iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee looga hadlay waxaa yimid saddex iyo toban dal ayna afar iyo toban bay ahaayeen koo iyo toban baa yimid waxaa maqnaaday saddex waddan oo keliya oo iiraan oo aad og tahay inaan xidhiir diblomaasiyad inaga dhexaynin brunai oo iyagana ay caqabado kala yimaadeen xagga transborka amba diyaaradaha iyo gabon oo mar dambe uu martiqaad ku gaadhay laakiin xubnaha inta kale koo iyo tobankii way joogaan waanay soo xaadireen waftigoodana wuu fadhiyaa waxaa hadlay cidda jaarka ka ah amba madaxda ka ah contact groupkan ama kooxda xidhiirka ah dowladda qatar waxaa u hadlay wasiiru dowlahooda suldaan almareyki wuxuu ku dheeraaday xidhiirka soo jireenka ka dhexeeya soomaaliya o i c kaalmada ay dowladdiisu siiso soomaaliya iyo inay barbar taagan yihiin ummadda soomaaliyeed si ay uga soo kabato dhibaatooyinkii hore u soo maray waxaa ku xigay ambasadoorka la yidhahdo hishaam yuusuf oo isaguna in badanna ka soo shaqeeyay jaamacadda carabta soomaalidana aad u yaqaan afar jeer horena waddanka yimid isaguna wuxuu aad ugu halqabsaday eryadii ra-isul wasaaraha ee ku saabsanaa inay dowladaha islaamku barbar taagan yihiin ummadda soomaaliyeed iyo xukuumaddooda islamarkaana ka kaalmaynayaan si ay u soo kabtaan oo ay uga soo baxaan dhibaatooyinkii islamarkaana u higsadaan mustaqbalka fiicankii hore dhinaca kale waxyaabaha shirka lagu soo qaaday waxaa ka mid ah sidii waddamada ku jira ururka iskaashiga islaamka ay soomaaliya uga cafin lahaayeen deymaha ay ku leeyihiin sida uu mar kale tilmaamayo cabdirasaaq siyaad cabdi waxay sidoo kale ku soo celiyay labadooduba deynta laga dhaafayo dowladda soomaaliya aad u fara badan haddana dadaalo badan wasaaradda maaliyaddu waddo sidii looga cafi lahaa ama looga dhaafi lahaa taas la-aanteedna horumarku oo aanu tallaabo weyn qaadi karin waxaan odhan karaa qodobkaasa in hoosta laga xariiqa ay tahay inay maanta toddobiyo kontonka waddan ee dowladaha islaamka ciddayga wakiilka ka ahayd ay la qaadatay dowladda soomaaliya in laga cafiyin doono amba ay ka howlgeli doonaan kuna taageeri doonaan deynkaas ood moodo inuu ku noqday caqabad haddii aan laga gudbin dhaqaaluhu aanu tallaabo qaadayn ugu dambayn safiirka dowladda jabuuti u fadhiya soomaaliya aadan xasan aadan oo shirkan ka qayb galayay ayaa si kooban uga warbixiyey aragtidiisa ku aadan muhiimadda shirkani u leeyahay dowladda soomaaliya walal waa waa wax fiican weeyaan in kooxda iskaashiga caalamiga ee arrimaha soomaaliya hay-adda maaragtaane iskaashiga dunida islaamka in muqdisho lagu qabto waa wax weyn oo maaragtaane muujinaya horumarka la sameeyey iyo ummadda soomaaliyeed in ay maaragtaane samaynayso progress iyo horumar inay ku soo noqonayso maaragtaane soomaaliya hay-adihii dawliga ahaa ee ay ka midka ahayd in dunidu ay soo aaminayso inay soomaaliya timaado oo shirar noocaniya lagu qabtana waa ay fafaalo muujinaya bogsoosho iyo maaragtaane caafimaad dayr caafimaad waxaan ilaahay ka baryaynaa kuwan iyo kuwo kaleoo kasib waaweynna inay ku qabsoomaan ciidanka ilaahay shirka kooxda xidhiirka soomaaliya ee ururka iskaashiga islaamka oo muqdisho ka dhacay awgiis ayaa maanta si weyn loo adkeeyey guud ahaan ammaanka magaalada waxaana la xiray waddooyinka waaweyn iyadoo hakad uu ku yimid isu socodkii dadka iyo gaadiidka waxaana jirtay in maanta aanay shaqaynaynin inta badan goobihii ganacsiga iyo qaar ka mid a goobihii waxbarashada waxaana dadku ay maalayeen cagahooda si ay danahooda u fushadaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho